maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo xoogaysanayay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada soomaaliya lagu wareejiyo dowlada shisheeye halka qorshuhu markii hore lagu waday in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii hawshaasi fududayn lahaana la geeyey magaalada muqdisho maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya kabtan cabdiwaaxid sheekh cumar ayaa ka mid ah dadka qaba in qorshahaasi la saxeexo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee soomaaliya ku jirto ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay waxaanuu ugu horreynta weydiiyey walaaca ay qabaan waxauu yahay
walaaca wuxuu ku saabsan yahay hawada soomaaliya markay dadka maqlaan waa arrin xasaasiyad weyn leh sababtuna waxay tahay waxay ka mid tahay astaamaha xornimada waddanka soomaaliya maamulka hawadeena wuxuu la mid yahay maamulka dhulka soomaaliya oo ay maamulayso dowlad dowlad soomaaliya si gaara bal haddaad utaabtid kusoo yar dhowaatid waxyaabaha walaaca gaarka intaa guud waan isla wada ognahaye walaaca gaarka abuuraya maxay tahay waxyaabaha walaaca goonida abuuraya waxaa ka mid ah in ay jiraan dhowr waddan oo dareensan ama la socda si wanaagsan ula socda in shaqaalaha soomaalida ee hawada maamula iyo qalabka ay isticmaalaan inuusan ahayn mid mid si fiican loo keergareeyey ama loo hagaajiyey ama looga shaqeeyey marka waxaa batay dacwooyin ka imaanaya diyaaradaha soomaaliya kormara oo ku saabsan ismaqin la-aanta iyo daciiftinimada raadiyaha aan isticmaalno oo ah raadiyihii soo dowladda soomaaliya ay isticmaali jirtay oo muqdisho laga qaaday nineteen ninety one waan gartay marka waad qiyaasi karaysaa marka adinku hadda radio technology ayaa ku jirtaan radio twenty five years gaaraya da-diisa humidity-ga iyo dhibaatooyinka sababi kara in awooddiisu ay laciifto taana waxaa sii dheer in raadiyahaasi awal muqdisho diyaaradaha uu kala hadli jiray laakiin hadda five hundred murical miles to the south nairobi inuu dadka kala soo hadlayo marka sidee macquul ku noqonaysaa in diyaarad dul maraysa hargeysa ama boosaaso ama muqdisho ay u maqlaan sidii diyaarad iyo duul taagan macquul maaha marka dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan qualitygeena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha lahadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'iidaystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii soomaaliya annaga aan maamuli karno wakti go-an haddiina loo ogolaado marka codsi saas ayay soo bandhigeen marka wadamada soo bandhiga waayo wadamada soomaaliya wadamada soo bandhigay ama codsaday in fursadaas la siiyo waxaa ka mid ah hindiya waxaa ka mid ah ethiopia waxaa ka mid ah kenya waxaa ka mid ah seychelles laakiin waxay u badan yihiin wadamada anaga dariskana la ah marka goobta codsigaasi ka dhacay waa xagee
goobta codsigaasi ka dhacay ama lagu soo bandhigay waxa weeye mumbai india waxayna dhacday sideed iyo tobankii ilaa iyo sagaal iyo tobankii bisha january oo miitinkaas aniga aan ka qayb galay soomaalida yaa matelaya adiga ka sukow soomaalida waxaa matelayay aniga iyo directorka air navigationka axmed mucalin iyo yar kaloo nala socday oo asigana la taliya u ah wasiirka oo la yidhaahdo qaliid maxamed qaliid laakiin mar haddaad soomaalida idinku matelayseen oo aad adna maareeyihii duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya aad tahay idinka miyaan ahayn cidda xaqa u leh inay arrinta soomaaliyeed ka hadasho oo ay tidhaahdo hawada hawadayada annagaa maamulanayna idinka miyaan ahayn ciddaasi ciddaasi waa annaga waana dhahnay oo sidiina looga rabay inaan ku difaacno hawada soomaaliya ayaan ku difaacnay waxaana usoo bandhignay adduunka in annaga aan hawadeena u dhiibanay international civil aviation organizationka oo u n ka hoos tagta oo ah hay-ad caalamiya oo civil aviationka adduunka ku shaqo leh marka waxaan u sheegnay in marnaba arrintaasi aysan ahayn arrin la aqbali karo haddii hay-adda aan u dhiibanay inay maanage gareyso hawada soomaaliya ee ku feelgarowdana jidka nidaamka ee loo mara waxay tahay inay dowladda soomaaliya la socodsiiso in hawsha ay ku feelgaroobay haddana ay doonayso inay soomaaliya dib ugu soo celiso annagana markaas awooddaas waan leenahay oo hawsheena waan qabsan karnaa waan garta marka ma cid baa jirta uga shakisan tihiin in ay arrintan dabada ka riixayso marka laga yimaado waddamadanaad sheegtay in damacu kaga jiro saaad u dhigaysid inay hawada soomaaliya maamulaan maya laakiin waxaa jira dad aad interested uga ah awalna ay u surto gashay in hawada soomaaliya ay kasoo maamulaan waddan kale weligoodna ku maamulayay la xisaabtankooduna uu yar yahay wixii ay qabtaan oo lacaga ah ama miisaaniyad ah oo ku saabsan iyo wixii detail ah la xisaabtankooduna aad buu u yaraa oo doonaya inay iska sii haystaan marka dhibka yimid ee ismaqan la-aanta ah waxay ka timid maamul xumo dhinacaas ah oo laga hortegi karay laakiin aanan dhicin waxaa ka mid ahoo kale in radioyaal fara badan la iibiyo in la dhigo meelaha relay serviceka laga sameeyo oo idaaca oo oo qabaarka loo raba diyaaradda inay maqasho looga sii gudbiyo inay magaciisigii ay tahay dhowr meelood sida muqdisho hargeysa iyo boosaas oo kale macna waxaa dhacay marka maamul xumo ku saabsan nidaamkii loo maamulayay taasoo sababtay marka inaan gaarno xalka hadda la joogo oo ah in laga dacwoodo lana yidhaahdo war qof kale miyaanan helin haddii soomaaliya aysan qaban karin shaqadooda marka dadka dadkaabay dadkaabay ahayd mas-uuliyadda saaran inay yidhaahdaan waan qaladnay waan ku feelgarownay waan ka xunnahay laakiin hadda waxaan doonaynaa soomaaliya inay nagala wareegto saana weli maysan oran laakiin haddii ay yidhaahdaan diyaar baan unahay waan garta xilligan dowladda cusub baa la doorto waan ku iman doonaa iyo dowladda cusub iyo arrintan waxay u arki doonto haatan haddii shirkaasi dhacay maxaa ku xiga maxaa la filan karaa in xaggee looga dhaqaaqo maxaase shirkaas ka soo baxay go-aankama dambaysa
shirkaasi go-aanka ka soo baxay wuxuu ahaa in dhibka ka yimid oo isku gudbinta diyaaradaha ka baxaya soomaaliya ee hindiya galaya iyo kuwa maqalkoodu liito inaan ku dadaalno inaan isticmaalno leemanka khadadka telefoonka oo center kasta oo hawada laga maamulo telefon buu leeyahay haddii raadiyaha ay diyaaraddu ay ismaqli waayaan in telefon aan u dirno oo aan si shalisoo kale aan la hadalno oo aan dhahno diyaarad noocaasa oo ku socota leebel hebel baa idiin soo socota in magaciisigii siyaabo kala duwan oo lagula xidhiiri karo ayaga aan samaysanay sida emailka telefoonka gacanta iyo qalab kaloo la yidhaahdo selcal intaaba inaan inaan kula xidhiirno